sabuuraddii toban iyo toddobaad rabbiyow xaq maqal oo qayladayda u jeeso oo baryadayda dhegta u dhig taasoo aan ka bixin bushimo khiyaano leh xukunkaygu ha ka yimaado hortaada oo indhahaaguna caddaalad ha fiiriyeen qalbigayga waa tijaabisay oo habeennimaad isoo booqatay waad i imtixaantay oo wax shar ah igama aad helin waxaan u qasdiyey inaannu afkaygu xadgudbin shuqulladii dadkana waan ka haray oo ereyada bushimahaaga ayaan kaga joogsaday jidadkii kuwa wax dulmo oo dhan si aanay cagahaygu u simbiriraxan tallaabooyinkayga ku adkee waddooyinkaaga ilaahow waan ku baryey waayo waad ii jawaabi doontaa beldhegta ii dhig oo hadalkayga maqal bal muuji raxmaddaada yaabka leh adigoo kuwa isku kaa halleeya gacantaada midig kaga badbaadiya kuwa ku kaca iyaga ii dhowr sida isha inankeeda oo igu qari hooska baalashaada waxaad iga qarisaa kuwa sharka leh oo iqarriba kuwaas oo ah cadaawayaasha naftayda oo hareerahayga ku wareegsan qalbigooday xidheen oo afkooduna wuxuu ku hadlaa waxyaalo kibir miidhan ah oo haatan waxay cidhiiriyeen tallaabooyinkayagii oo waxay noogu dhaygageen inay dhulka nagu tuuraan aawadeed isagu waa sida aar libaax ugaarsi damacsan iyo sida aaran libaax oo meelo qarsoon ku dhuunta rabbiyow kac oo isaga ka hortag oo dhulka hoos ugu tuur oo naftaydana kan sharka leh seeftaada kaga samata bixi rabbiyow waxaad dadka igaga samata bixisaa gacantaada kuwaas oo ah dadka dunida oo qaybtoodu ku jirto nolosha adduunkan oo aad calooshooda ka buuxisaa qasnaddaada iyagu waxay ka dhergeen carruur oo maalkooda harayna waxay uga tagaan dhallaankooda laakiinse anigu xaqnimaan wejigaaga ku fiirin doonaa oo waa ii deeqi doonaa markii aan ammaantaada arko oo aan ekaantaada la soo tooso